xogayaha xuquuqda insaanka ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cuud xuseen xasan badmaax oo maanta waraysi gaara magaalada hargeysa ku siinayay shabakada wararka caalamiga ee somali diaspora news dot com ayaa waxa uu si adag uga hadlay fudhinta ay xukuumadda madaxweyne silaanya ay ku hayso saxaafadda iyo xisbiyada mucaaradka waxa uu si gaara farta ugu fiiqay taageerayaasha xisbiga ucid ee gobolka saaxil iyo magaalada berbera oo uu sheegay in lagula kacay gabadfallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo xoriyatulqowlka xuseen xasan badmaax ayaa waxa uu soo jeediyey xukuumadda inay ka waantoodo arrimaha dhinaca abburinta iyo in loo diido xisbiya ay sameeyaan dhaqdhaqaaqa ay dimuqraadiyaddu saamaxayso waxaana uu yidhi xuseen xasan badmaax oo arrimahaas ka hadlaya waxa aan cambaaraynayna haddaanu nahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudahara dadkii taageerayaasha ahaa ee reer ucid xisbiga ucid ka tirsanaa ee gobolka saaxil berbera oo ka mudaharaadayey xaqdarrada iyo cagajuglaynta iyo rasaasta loo sida bareerka maaragtay loola bareerayo dadka racyiska aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa waana arin aad iyo aad u xun waa ti dadku ay ka soo dagaalameen waati ku hogaaminayay ninkan maanta dalka madaxda ka ahi xisbigii ururkii slm mar labaad baan ku celinayaa waan cambaaraynaynaa waa fal aad foolxun ha joojisa xukuumaddu madaxweynuhu ka gabalin yuu ka aamusay waxaan ka maqlaa dadka qaarkii oo ku eedaynaya wasiiro ka tirsan xukuumadda inay waxyaabahan had iyo jeraale ka dambeeyaan anu taa odhan maayo wasiiradu waa shaqaale madaxweynaha ah madaxweyne shaqaale dadka qaar baa waxaan ka maqlaa had iyo jeraale iyagoo eedaynaya wasiiro ka tirsan xukuumadda oo leh iyagaa ka dambeeya had iyo jeraale dhibaatooyinka dalka ka dhaca ay u badan tahay cadaalad darrada lagu hayo saxaafadda madaxa bannaan cagajuglaynta dadweynaha lagu hayo marin habaabinta dadka shacabka lagu hayo ee la dhigayo saddex iyo toban wasiir baa waxay dhagax dhigeen tuuladii yidhahdee iminka madaxweynuhu magacaabay degmada waa wax la yaab leh dalka waxaa ka mas-uula madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa ka mas-uula wax alla wixii dhibaato ee xumaana iyo wanaaga ee ka dhaca iyagaa ka mas-uula qodobka labaad